xafladan oo yahay tii toolanqowda dhakhaatiirtiinka horeyti ee samayday takhasuska caafimaadka gaar ahaan xanuunada awlaadiyo daaweyntiio yaa weliba ku qayb galaya wasiir ku-xigeenka horumarinta caafimaadka maamulka somalilan mas-uuliyiinta bahda caafimaadka iyo dhakhaatiirtii qalinjibiiday ee ka howlgala doonana isbitaalka awlaada maas ee magaalada hargeysa ankahoreyntii xafladan yaa weliba ku hadlaya dhakhtar xuseen cabdulaahi iyo dhakhtar jamaal cabdi dirir iyagoona ku werbiya dhakhaatiirtan baratay caafimaadka awlaada iyo baahihii lanqobi inii la hela dhakhaatiir daaweyaasa awlaada
waxaan rabay inaan ku yar kabo oo keliya kolkii la soo xulayey dhakhaatiirta somalilan oo dhan ayaa loo bandhigay in jaamacadda france fano oo kaashanaysa jaamicadda istanbul madaniyat university ay bixinayso takhasuska bediatriga iyo weliba obstetran gynecology marka waxaa laga soo xaraystay ardayda ka soo xaraysteen lixda gobol ee somalilanba imtixaan intri exam baa laga qaaday waxaa ku guulaystay dhakhaatiirta caawa halkan fadhida oo iyagu noqday kuwii markaa ku soo baxay imtixaankii loo baahnaa iyadoo lambarka la qaadanayay uu xadidnaa habkay wax ku baran jireenna wuxuu ahaa in waddanka turkigana ay soo joogaan sanadkiiba ugu yaraan saddex bilood halkan somalilan markay joogaanna ay ku haysteen supervisor pretrition ah oo caaw halkayna la fadhiyo doctor khadar ah jiimka halkan fadhiya waxaa malaa layga soo doortay kuma talagelin halaan kelmad ka idhaahe qofka ugu juniorsan baanahay aniga amta juniors waxaan jaamacadda ka qalin jabiyey oo digriga qaatay laba kun iyo shan iyo toban maantana waxaan joognaa laba kun iyo afariyo labaatan waad arki kartaa sagaal sannadood ayaan runtii joognoon dee ummadda wixii aanu ku tari karayno aan ku taraynin waxaan u barnay maanta keliya waxa weeyaan in shaqada aanu wanaajino thats the only thing waayo markaad aqoon barato shaqadaadaad wanaajinaysaa dhini kaleda xildhibaan jamaal aadan diiriye iyo wasiir ku-xigeenka horumarinta caafimaadka maamulka somalilan yaa si wada jir iyo handhawaayeen dhakhaatiirtan iyagoona sheegay in tan yeeta horumar dhiniga caafimaadka ee korari maamulka somalilan dhakhtarku waa qofka ay dadku u tagaan markay ugu baahida badayiin wax badanoo ajiraad qabsan kartaa dadku dhakhaatiirtay ku dhintaan idinkoo qosliya iska agbar maraysaa waa iskala qabsatee waa xilligaa qofka shahaada u qaban karto waa xilligaa qofka toobad ku waalin karto wuxuu ku soo baraa xilli qofku waa xilligu lacagtu ku adag tahay duruufaha ugu adaga bulshadu idinkaydii la kulmaa farxad weyn bay runtii tahay iyo sharaf dadkiina waxgashada marka laydi barto ee naxariis laydinku barto ee wadaniyad laydinku barto markaasay lacagtuna imanaysa marka horraysiiya magaca iyo naxariista iyo wadaniyadda horraysiiya waa hubaalina lacagtala helaysaan waxaan isleeyahay mas-uuliyad weyn baa dhammaanteen inta caafimaadka ka shaqaysa eenu annagu mas-uuliyiinta ka nahay ina wada saaran ka dambeyntii dhakhaatiirtan ee ka qalin jibiiday takhasuska daaweynta awlaada yaa weliba la gadoonsiiyey shahaadooyin caddeeyaasa iniyo markaasay ah baradeen ama markaasay aqoon in leeyiin daaweynta awlaada